oo salaadaha iska machuud weeye in salaada watriga tashahud ugu dambeeya iyo mid ragcada ka horeysa labada ragcoo ka horeysa dabaadigu wabitashahudayni afdal buu labada tashahud buu ku fiican yaho acmaasha badan iyo meelahaas kulleyba ka fiirinaya in laba tashahuud loo kala gooyo laba ragcood mid walba gaarkeeda loo tukado fain zaada calaa tashahudayni laba tashahud hadduu ka badiyo badalat salaatu laba tashahud salaadii ma kala goynayo markuu laba ragca keena tashahud buu la imaana ama markuu afar ragca maraayo tashahud leeyihin ma joojina haddana waa sii wada wax watarka machuudku ama salaatuleylka machuud waxaa ku ah laba laba ragco waxaa kaloo machuud ku ah ragcooyin watriga in la isku daba xariira laakiin mid labadiiba in loo fariisto tashahud maxuudku ma ah walafdalu sida badani fadliga badani waxa weye taqdiimuhu taqdiimu lwitri calaa caqiiba sunnati alcishaai cishaha sunnadiisa ciribtooda in la hormariyo ilaa an yakuuna lahu tahajudun inuu tahajud leeyahay maaha tahajudku waxa weye hurdada laga soo tooso salaatuleyl la tukado inuu leeyahay fal afdalu sida fadliga badan taakhiiruhu inuu dib u dhigo weeye liyuutira bacdahu bacda tahajud inuu watarka markaa leeyahay meeshaas haddee abu hurayra iyo abudaar iyo dhowr niwaanka nebiga sal allahu caleh wasalam kala ballamay inaysan seexan ilaa watar maaha haddii ninka caawa kalsami uusan ku qabin inuu gelinka dambe soo toosi hayo uusan kalsami ku qabin watarku horuu tukana watarku waxa weye waa sunno aad iyo aad iyo aad mu-akad u ah oo fuqahadu isku khilaafeen oo qaarkood xataa waa waajib ay gaareen marka watarkaas waxaa la rabaa si uusan u tegin haddaada gelinka dambe kalsami ku qabin fiidka hore inaa ku dirto waa sida saxaabadaas uu nabiga sal allahu caleh wasalam kala dardaarmay ilaa an yakuuna lahu tahajudun hadduu tahajud leeyahay maahan hadduu yahay nin seexdo soo kaco kalsami ku qaba inuu gelin dambe soo kici doono ninkaas isaga hore u tukanma fal afdalu sida fadliga badani taakhiiruhu inuu dib dhiga weje ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra dib buu dhiga liyutira bacdu hadda fiidkiibuu tukaday watarkii hambarkiibuu soo toosay salaada watar in ugu dambeeyaa la rabay see yeela ma iska fariisanaya wax kalou iska akrinaya se waxaa u furan inuu salaatuleyl la yimi watarka salaada ma ka dambayn karta nabiga sal allahu calah wasalam si u tusiyo inuu watarka salaada ka dambayn karto marmarka qaarkood markii uu watarka ka soo baxa kabacdu laba ragca fadhiga ku tukan jiro dadku ha barteen watarka inay salaada ka dambayn karto adiga waxaa la rabaa haddaa caawa salaad tukanaysa salaadda watar inaa kusoo xirta laakiin mamnuuc maaha inay salaada ka dambayso bacdulculamaaba waxay yidhaahdaan haddii habeenbarkii aa kacdid adoo caawa watarkii la yimid laba watar lama rabee ragcadii hore watarkaa hal ragca ku dar shafci bay noqonaysaa naqdul witri bay yidhaahdaan tii horea la jejebiyey hadda kabacdi a watar la imaan doonta ragcadii horen ragca lagu buuxiyo laakiin in ragca lagu buuxiyo looma baahno walow awtara hadduu watareeyo uma araada tahajudan tahajud uu doono oo soo tooso sallaa matnaa matnaa labalaba tukana walaa yuciiduhu watarkii soo celinma laba wataroo isku hameeni ku jirtaa ma jirto walaa yaxtaaju imaana baahna ilaa naqdihi biragcatin ragca inuu ku buriyo oo qabla tahajudi tahajudka hortiisa ragca inuu ku buriyana uma baahna intuu tukan karo iska tukana isagoo meeshaa cuskanaya nabiga sal la alay labadii ragco uu tukaday bacda alwitri isagoo cuskanaya hadda kabacdi waa wuxuu tukan karo iska tukana watarna soo celin wayundabu waxaase loo sunneeya allaa yatacamada inuusan u qastin bacdahu salaatan salaad inuusan u qastin waa nin qorshaystay inuu hadda watarka tukado hadhowtadiina salaad kala tukado taas lama rabo waxaa la rabaa salaada asagoo u qorshaysan watarku ha ugu dambeeyo hadhowtadii haddii ay noqoto inuu soo tooso oo nashaad uu helo salaadii kale watarkii awalbuu tukaday shabci a iskaga tuka intuu ka gaaray wayundabu taraawiixu taraawiix baa la sunneeya taraawiixduna waa magac ku baxay markii dadku afaraafar ragca ay ku nasan jireen oo markay afar ragca tukadaan oo qur-aan fara badan akhriyeen baxoogaa bay u nasan jireen marka magacaasi sidaas ayuu ku baxay waagii hore waxay ahayd qiyaamu ramadaan man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ufira lahu maa taqadama min dembi haddii intuu seexdo uu soo toosano waxay ahayd tahajud waxoo dhanna waa isla qiyaami ramadaan taraawiixduna magacuna wuxuu ku yimid salaadaha la kala googoosanahayo ayuu ku yimid wuxoo dhan waa isla salaatuleyl wey waa qiyaamu ramadaan wey qofku hadduu moodo inay laba u kala kacaan oo taraawiix oo fiidkiya iyo mid kaloo wax kala kacsani ma jiraan wax kala kacsan meeshaas kuma jiraan wayundabu taraawiixu wahiya kulla leylatin min ramadaana habeen kastoo ramadaana ayay ahaatay wahiya cishruuna ragcatan labaatan ragco wey kulla leylatin min ramadaan habeen kastoo ramadaana filjamaacati lagu tukado marka habeen kasta oo ramadaana la tukado labaatan ragco nabiga sal allahu alay wasalam caaisha say sheegtay koob iyo tobanuu tukan jira maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii kayrihi calaa ixdaa cashara ragca laakiin culimmada markii ay fiirsheen waxaa usoo baxday salaada inaysan xajri ku jirin sidaa darteed reemadiinoo kale salaad fara badan bay tukan jireen oo kaba badan labaatan kaba oo waxay leeyihiin annaga dawaafii noo suurtooyimayse salaad fara badan bay tukan jireen marka haddaad akhrisid markii masaa'ilkaasuu ka hadlahayo imaamu turmidi fi ljaamic marka wuxuu u muujinayaa inuu yahay shay oo furan oo aan qofka ku cariiriyoonin meel hebel inuu ku joogso wayusalimu waa salaamaystaa min kulli ragcatayni wayuutiru bacdahaa bacdigeedna waa watarayaa jamaacatan jamaaca ku watarana haddii caawa jamaaco lagu tukanahayay oo jamaacadii lagu jiray oo watarkii la galo waa la tukana ilaa liman yatahajadu nin tahajudahaya maahane fa yuakhiru asagoo dib buu dhigana ninkii rabaa inuu caawa soo kaco waqti dambe dib buu iskaga dhigana watarka wayaqnutu fi lakhiirati ragcada ugu dambaysa ayuu qunuudahayaa fi nisfi alakhiiri niska dambe oo ramadaan ka mid ah ayuu qunuuda marka dambe niska dambaa ma sanadkao dhanbaa ma ramadaan oo dhanbaa ikhtilaafaad baa culimada ku jira qunuudka witrka oo qunuudka witrka waqtiga uu yahay marka wuxuu nisfilakhiirati fi nisfi alakhiiri biqunuuti subxi ayuu ku watarayna qunuutu subxi hadde allah mahdiniydii uu soo sheegay asalna watarkaanaaba ulahaa asal watarkaa u lahaa laakiin fuqahadan shaaficiyada dhexdooda subxi bay mashhuur iskaga noqotay markaasuu ku yiri biqunuuti subxi laakiin asal waxaa u lahaa qunuudkaas watarkaa u lahaa waa kii xasan nabiga ugu baray sal allahu alay slm uma yaziidu wuxuu ziyaadiya allaahuma inaa nastaciinuk qunuudkaas isagoona cumar uu ku duri jiray qunuudkaas ayuu asaguna ziyaadshay allahuma inaa nastaciinuka wanastakfiruka wanastahdiika wanuminu bik qunuudkaasu ku dara wawaqtu lwitri wtaraawiixi maa bayna salaati alcishaai wa tuluuci lfajri waqtiga watarka iyo waqtiga taraawiixduba waxay ahaayeen salaada cishada iyo fajrka inta udhaxaysa fajrka soo dhalashadiisa inta udhaxaysa intaas wey waqtigood wayusalli duxaa barqadiibuu tukadaa wa aqaluhaa rakcataani laba ragca gu yir wa akmaluhaa amaanin sideedu labada ragco haddee waa ka xadiidkii uu ku soo arooray kullu salaama min annaasi calayhi sadaqa saddex boqol iyo lixdan xibnood baa sadaqa laga rabaa waxaana ka gudaysa laba ragcoo barqadii uu tukado waa ka guda laba ragca gu yar wa akmaluhaa amaanin sideed sideeddaasina waa sideeddii uu ku tukaday nabiga sala allahu calayh wasalam maka marka uu furtay oo ummu hani binti abi aalib ay ka warin jirtay wa akaruhaa inaa cashar labayo toban baa ugu badan waxaan u malaya xadiidka labayo tobanka inuu dacfiga ku jiro wa yusallimu min kulli ragcatayni laba ragcaba waa salaamaysanaa laba ragco marka haddii laba labada ragco uu kala salaamaysanaayo salaad walba gaarkeeda u go-an tahay oo salaad khaasa ay noqonayso oo sida laakiin hadduu isku daba xiriirshana dhib kuma jiro wa waqtuhaa waqtu duxaa min irtifaaci shamsi qoraxda kornoqoshadeeda laga bilaabo wey ila zawaali irtifaacu shamsi waa ina qoraxda xoogaa soo kacda oo qoraxdu hadda iyadaaba weynankii ka badatay oo wax hadda annaga aan weynankeeda qiyaasi karna maba hee markuu qofku is yidhaaha allayla intii waran oo kale ayay mitir iyo bar mitir iyo bar meelahaasoo kale ama mitir ayay ka kacda dhulkii markuu is yidhaahdo markaasay sunnadu bilaabanaysa waa soo kor noqon waa qofka qiyaastiisa markay sida la noqotee meesha mitirrabo kuma jiraan halkii maraba waxaa laga yaabaa inta ay ay gaari kartaa inay wax weyn noqoto waxayna ku dhammaanaysaa ilaa zawaalka mar haddii zawaal la gaaro waa dhammaatay duxa waa dhammaatay duhur baa la garay waliba duxadaasna ahamiyadeeda waa iska leedaho salaada subaxa iyo duhurka waqti dheer baa u dhaxeeya oo qofku u baahan yahay inuu rabbigii subxaana watacaala la xiriiro oo inta u dhaxaysa uu haysto kayd ixtiyaadi inuu haysto ama reserba inuu haysto oo isku celin karo salaada xiriirka rabbi uu la samaynahayo wuxuu ka baryahayaba dhinacooda waxaa socda inuu iska celiyo waxyaalaha dembiyaasha iyo macaasida iska celiyo salaadaasaana celinaysa ina salaata tanhaa can ilfaxshaa wa kullu naflin muaqati hadda qaacido waxaa la galay salaadaha sunnadaa imisaa lasoo qadaynahaya hadday tagaanoo waqtigoodu dhumo imisaanse la qadayni qaacidadaasuu hadda galay marka wuxuu u kala qaadahayaa wax sabab ku yimid iyo wax waqti iska lahaa labadaasuu u kala qaadahaya wa kullu naflin sunno kasta mu'aqatin waqti loo sameeyey kal ciidi waduxaa walwitri wa rawaatib alfaraa'idi idaa faata hadduu tago nudiba qadaauhaa qadaauhu qadihiisii baa la sunneeyay abadan weligiis wixii kaa tegay maanta inaad qadaysid midkii bil ka hor kaa tegay hadda inaad qadaysid sunno wey sababtu waxa weeye wakti bay ku xirnayd salaad wakti loo goy wain fucila haddii salaadaa la sameeyey licaaridin sabab caadada dartiis sabab timid darteed ayaa wax waqti go-aan iska lahaan jiray maahan sabab baa timid sababtaa darteed baa loo tukaday kal kusuufi madoobaadkii wey qoraxdii baa madoobaatay sabab baa timid dayxii baa madoobaaday sabab baa timid waalid walistisqaa'i waa la abaarsaday abaartan darteed baa loo tukaday wataxiyati taxiyadii masjid baa la soo galay walistiqaarati laba waxyaalood baa kala bixin weyday kee kuu fiican shayga inaad ku dhiirataa ma kuu fiican yahay mise inaad iska dhaaftaa kuu fiican shaygu shay waajibahoo lagaa raba inaad fulisana maaha shay kaa mamnuucana maa shay kuu furan labadan shay labaduba waa kuu bannaan yihiin waa kala dooranaysaa ama shaygan inuu khayrku ugu jiray in kala fiirinaysaa rabbigaabaa marka baryaysaa inuu haddii khayr yahayna ku waafajiyo hadduu shar yahayna kaa leexiyo istiqaara lam yuqda kaas lama qadayo istiqaaradu sabab timid bay ahayd kusuufku sabab yimid buu ahaa sababtii waa dhammaatay lasoo qadayno oo ninkii caawa intuu iska hurda mar dambe oo qoraxdii bishii iftiinta ama qoraxdii iftiinto oo madoobaadka dhammaaday soo toosa ninkaas salaad kusuuf uma taala salaatuleil kaloo iska gaa wixii kaloo furan iska gaa salaadaas waqtigeedu waa dhammaa salaadihii marka ama awqaada lahaa ama lahaa asbaabta lahaa waxaa ag socda salaad aan sababna lahayn waqtina lahayn ee iska furan markaa rabta la imaanaysa wannaflu fi leyli mutaakidu sunnada habeenkii aad bay u adag tahay waynqalla haba yaraatay inuu ninku fiidkii seexdo subaxdii soo tooso ma fiic de ninkii fiidkii iska seexdo oo subaxdii soo toosay wuxuu yidhi daaka rajulun baala shaytaanu fii udunay shaydaan baa dhagaha uga kaadshay dhagahu uga kaadshay macnaheedu waa dullaystay wax alla wuxuu rababa waa ka samaystay waxba uma rayban shaydaan marka habeenkii in salaad lala yimaada waa mutaakidu khusuusan dadka dalabatulcilmi cilmigu waxa weye waa nuur nuurna wuxuu u baahan yahay maxal munaasaba inuu u helo ayuu u baahan yahay marka salaatuleylka iyo cibaadadu waxa weye mutaakid cilmigii wixii aa barataa inay noqdaan wax istimaar loo dhaqaaqahayo waxtarahayo ah waxaa laga yaaba intaasu xadiiu aa taqaani maskaxdaadaba inay ka dhumaanoo ay kusoo haddii lagu yidhi akrina waa akrin kartaa markaa masaladii u baahatayna ma arkaysa waxbaa kala kala go-a wanaflu lmulaqu fi lleyli afdalu min almulaqi fi nahaari nafliga la idlaaqo sababna aan lahayn waqtina aan lahayne qofku mar allaale markuu karti u helo iska tukanahayo oo habeenkii uu tukada afdalu wuxuu ka fadli badan yahay min almulaqi fi nahaari midka maantii la tukado maantii inaad sunno iska tukatay habeenkii inaad tukatay habeenkii bay ku fiican habeenka qalbigu waa ka diyaarsanya khaas ahaan markuu qofku seexdo oo wixii shawaaqiloo maanta uu ku jiroo dhan dhammaadaan oo joogsadaan uu soo tooso markaas hadda qalbiga iyo carabka waa iswaafaqi ogyihi inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wadca iswaafaqa yadaa ku fiican hameenkuna maantii waa ka culus ilaa hameen waqti raaxow marka inuu qofku raaxadaas dhumiyo oo salaad isku taago oo waxa weeye waa والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار وأفضله السدس الرابع والخامس كان وفد لبدن هدي لح ميلود هبينك لو كلا قيبيو والسدس كأفراد يمت كشنادو سيديت ساعة كسو بلو إلى 10 ساعة كتب inqasamahu asdaasan hadduu lixlix u qaybiyo da waxa la qaybiyaaba waxaa laga yaabaa inay qariib nagu noqoto habeen la qaybqaybinahayo laakiin qofka waqtigiisu hadduusan qaybsanayn wax badan baa daa'ic noqonahayo iska dhuma haddee waxaan isleeyahay amaan laga maarmayn in loo sacyo dadkoo dhan inay bartaan waqtiga inay dhaqaalaystaan oo la qaybiyo oo sacyi badan in loo sameeyo haddaan la yeelina ninkii qaybsada inta kalaa ka kala tuuraysa inta kalaan u ogolaan inuu qaybsado fa in qasamahu nisfayn hadduu habeenka laba u kala qaybiyo fa afdaluhu al akhiiru niska dambaa fadli badan oo hadduu maalan labayo lix saac habeenku noqdo oo labayo toban saac noqdo lixda hore iyo lixda dambe ta dambaa fadli badan aw alaatan hadduu saddex saddex u qaybiyana fa thuluthu lawsat ulka awsat marka waxaa ku jira waktigii wuxuu soo gaarhaya waktigii uu ulu leyl akhiir uu haray ayuu soo gaaray wayukrahu qiyaamu kulli leyli daa'iman habeenkii oo dhan inuu wada istaago waa ka mamnuuc karaahiyo habeenka wax badan inaad tukati waa lagaa rabaa laakiin habeenkii oo dhan salaad inuu taagnaado karaahiyo waa salafkii waa ku jireen dad wakti badan taagnaan jiray oo ibraahim ataymi oo kale gurigiisa korkiisuu istaagi jiraa layidhi marka qoys daris la ahaa gabar oo joogtaa waxay tiri tiirkii meeshaas ka dhisnaan jira xaggee ka baxay habeenkii meesha tiir bay uga jeedatay markaasuu ibraahim taymi waa hasna waa dhin tiir meeshaas waxay moodaysaa ayada tiir meesha markay soo toosto tiir meesha taag marka waqti badan bay taagnaan jireen laakiin ilaa waa berigii ilaa waa berigii waa karaahi oo waxaan qofku joogtayn karin weeye haddii la yidhahdo dadkoo dhan habeenkii oo dhan ha taagnaadeen waxay noqonaysaa maantiina ha seexdeen maciishadoo dhanna waa wax walbana waa isdabamarayn wayundabu iftitaaxu tahajudi tahajudka in lagu bilowdo ayaa la sunneeya birakcatayni khafiifatayn laba ragcoo fudfudud buu ku bilaabay hadda ka bacdu dheerayna wayanwi atahajuda tahajudkuu niyeysanaya cinda nawmi markuu seexdana markuu seexanayo wuxuu ku tashanayaa inuu soo kaco waqti hebel waqti inuu calaamaysto weeyo uu soo kaco meeshaas marka wuxuu heli doonaa haddii intuu waqti hebel ku talagalo inuu tooso oo isagu ku talagalo oo toosi waayo ajar baa loo qora walaa yactaadu ma caadaysto minhu min atahajudi ilaa maa yumkinuhu wuxuu u suuro gala maana addawaamu calayhi inuu joogtaysto bilaa dararin dhib la-aan isagoon wax dhibihi ka soo gaarin wixii uu joogtaysan kara maana wax kale ma caadaysana cabdulahi bni camr bni caas hadda xadiidkiisi waa aragteen intuu nebigu la maray sala allahu calayh wasalam marka wixii uu joogtaysanayo wax aan dhib la-aan uu wadi karo wayusallimu min kulli rakcatayni laba ragcoo kasta waa ka salaamaysanaya salaatu leyli matna matna fain jamaca rakacaatin rakcooyin hadduu jumciyo bitasliimatin hal salaama aw tadawaca birakcatin hal ragca hadduu ku sunaysto jaaza waa iska bannaan hal ragca keligeedana waa iska tukan karaa hadduu ragcooyin badan isku hal isku daba xariiriyana waa u bannaanye walahu tashahudu inuu tashahudu leeya fii kulli rakcatayn aw alaain saddex inuu ku tashahudo aw arbacin afar inuu ku tashahudo meeshaas waxay u muuqataa in uu kala qaadahayo inuu kala qaadahayo sunnada mudlaqa iyo watarka inuu kala qaadahayo saasay u muuqataa u leeyahay sunada mulaqa tashahodka waa iska badin kara laakiin ma garanayaan waxay ku kala baxsan yihiin labadoodaas wlahu an yaqtasira wuxuu yidhi walahu tashahudu fi kulli rakcatayni aw alaain aw arbacin hadday kala googooyo iska waadix weeye laakiin hadday isku daba xiriirsan yihiin markaasaa waxay u baahan yihiin bal in wax daliilkoodii la fahmo wain kaurat tashahudaatu ha badato walahu an yaqtasira inuu ku gaabsadana waa leeyahay calaa tashahudin hal tashahudo waaxidin kalia fi lakhiirati walaa yajuusu fi kulli ragcatin ragcadi kastaba inuu tashahud la yimaado ma banaanule wax salaad maxuudku ama waydaanna waa cadadan cadad hadduu niyeysto falahu ziyaadatu ziyaaduu leeyahay wanaqsu inuu nusqaamiyo bishardi an yuqayira inuu bedelo anniyata niyadii qablahumaa hortood laba ragcuu niyeystay labadii ragco intaysan dhammaan ayuu wuxuu niyeystay inuu laba ragcoo kale ku daro waa u suuragal buu leeyahay waa u suuragal waase inuu niyadaasi ay ka horayso intuusan istaagin wuxuu diidan yahay laba ragcuu niyeystay asagoo aan waxba niyeysan buu ragcad saddexaad iskaga kacay ragcadaasi niyada kuma jirto ragcadaan salaadaba ku jirin bay noqonaysa laakiin dhex inuu kusoo niyeystaa suuragal ab nabiga sal alla alay waslam habeenkii markuu tukanahayo dad baa iskala tukan jiray intuu gaari doonana maba yaqaanaanba imisuu ragca tukan doona lama yaqaan isagoo salaadii ku jira cabdullahi bn cabaas baa kusoo dayday jaabir baa ku dayday cabdullahi ibn mascuud xudayfa waa lagu dayday habeen koley bayhaqi markuu masaladaas bal daliil u raadinahaya isagoo wuxuu keenay abudar ayaa wuxuu yidhi salaaduu iska tukanahay markaasaa leey salaadda aad tukanaysaa shafci miyaa mise waa watri anuu ma garanaa laakiin ilahay aa garanaa waxaan rajaynaya sujuuddii aan sujuudaba in darajo kor laygu qaado saasaan rajaynaya laakiin marka sunadana kolleyba sunno waxay iska mudlaqa ayay ahayd hadduu cadad niyeysto inuu cadad kale kusii daro suuragal uun sida nebiga sal allahu calayh wasalam ninkii la tukaday intuu ragcad tukan doonuusan aqooni iskala socona cad walba intuu bishardi an yuqayira niyata niyada waa inuu bedelaa qablahumaa labada ragco ka hortid markii labada qablahumaa qabla ziyaadati wa naqsi nusqaanta iyo ziyaadada hortood maalan afar wuxuu niyeystay hadda waxaa kusoo dhacday laba inuu ku gaabsado marka haddii intii oo labada hore uu ku jiray laba inuu ku gaabsado uu niyeysto salaaddii waa soo gaabanaysa qablahumaa qabla ziyaadati wanaqsi falowna waa arbacan hadduu afar niyeysto oo fa sallama uu salaamaysto min rakcatayni laba ragco biniyati naqsi inuu nusqaamiyo niyadeed jaaza waa bannaanta sunadaas waa sunno asagoo u furan aw bilaa niyatin niyo la-aan buu salaamaystay camdan asagoo u kasaaya badalad waa birta ilaa salaadu afar ragcay awal niya ahaan ahayd asagoo aan dhammaystirin oo wax niyo uu bedelayna aan la aragna waa salaamaystay marka salaadaas waa birta aw sahwan halmaan bay ahayd halmaan buu u salaamaystay sallama sahwan atama arbacan afar buu dhammaystiraya wasajada lisahw oo niyadii hore u niyeystay salaadu afar ku taha wayundabu waxaa la sunneeyaa liman dakhala almasjida masjidka nanka galay an yusalliya rakcatayni laba ragco inuu tukado taxiyatu taxiyat almasjid laba ragco oo sunnadii masjidka inuu tukado idaa dakhala axadukum almasjida falaa yijlis xataa yusaliya rakcatayni kullamaa dakhala markastoo uu soo galo wain kaura haba bato dukuuluu soo gelitaankiisu fii saacatin saacad dhexdeedba ha bato waa baxay banaanku istaagay waa kusoo laabtay waa baxay waa soo laabtay mar walba laba ragcaa laga rabaa bule markuu masjidka soo galo mar walba xadiiskii waa ku rumooya ninkii masjid hadduu galo wa tafuutu waxay ku tagtaa bilqucuudi fadhigiina waa ku tagtaa hadduu iska fariisto inkastoo hadda masaladaasina xooga adag ay ku noqon karto xadiidkii suleyk alqadfaani oo masjidka soo galay oo iska fariistay oo nabiga sal la slm uu yidhi haye ma tukateen markaasuu yidhi maya haye kacoo tuko kacoo tuko marka meeshaas marka kolba waxay fuqahada shaaficiyado kale uga cudurdaaraan waxay leeyihiin ninkaas sunnaba in laga rabo ma uusan ogoyn camdi maaha wuxuu u fariistay laakiin hadda meeshan waxaa laga wadaa nin camdi iskaga fariisto inuusa tukanuu rabaa waa fariistay walow nawaa ragcatayni laba ragca hadduu niyeysto mudlaqan idlaaqan masjid buu soo galay laba ragcuu niyeystay taxiyatulmasjidna uma niyeysan wax kale uma niyeysta laba ragcu iska tukay allahu akbar laba ragcu sunna mudlaqa aw manduuratan ayuu niyeystay salaad nadaraho laga rabay laba ragcu aw raatibatan raatibadii duhurkii baa soo gashay masjidkii buu soo galay labadii raatibooduu tukay aw fariidatan fariidadii salaadii faradka habaaba lagu jiraa markuu masjidka soo galay faradkiibu wax ka tukaday faqad intaas ayaga kaliyuhu u niyeystay awil farda wataxiyata farad iyo taxiyatulmasjid labadoodiibu u wada niyeystay xasalaa labaduba waa soo xasila taxiyatulmasjid ayuu salaad sideeda u taagan maahna waxaa lagu yidhi haddaa masjidka geshid adoo aan laba ragca tukana fariisa labada ragcoo aad tukatay farad ahaa iyo sunno ahaa iyo sunno iska mudlaqa ahaa iyo sunno kaloo awal jirtay waxay rabtaba ha noqotee laba ragca la-aantood ha fariisa marka sunnadaasi waa sunno ragco kale salaad kaloo aad samaysay ku gudmaysa salaadii kale ayadu niyo khaaskeeda uma baahna waidaa dakhala alimaamu imaamku hadduu galo fi lmaktuubati salaadii faradka ah aw sharaca almuadinu muadinku uu gudagalo fi liqaamati aqimidii kuriha waxaa la kahdaa iftitaaxu kulli naflin sunno kasta in la bilowdo attaxiyati taxiyadii waraatibi wagayrihima mid kastoo ay tahay mar haddii salaada la galo oo salaadii lagu jiro u yimaado xagga intuu tago sunno ma tukanka haddii salaada la aqimiyo aqimida la bilaabana sunno ma bilaabin hadduu awal ku jiray bay culimmadu aada uga murmaan oo qaarkoodna yidhaahdaan ha iska dhammaysto qaarkood waxay yidhaahdaan ha soo gaabsho laba ragcayo haku qaasi haku gaabsho qaarkood waxay yidhahdaan ha gooyo kolba se nin oo nabiga sal alla alay slm markuu masjidka ku jiray soo galay salaada ku jiray waa ka canaanto yidhi ma labadii ragcaa horaa xisaabsatay mise labada dambe ilaa afar ragcaa tukatay meeshaan salaad markii la aqimay kabacdi marka ma labada horaa subixii ah mise labada dambe labadaba kay xisaabsatay canaan buu ku riday wanaflu fii beytihi afdal sunnada gurigiisa uu ku tukadaa afdalu ka fadli badan min almasjidi masjidka sunnada guriga iyo sunnada masjidka midda gurigaa fadli badan khaas ahaan sunnooyinka oo bacda almaqrib iyo bacda alcishaa iyo nebiga sal alla alay slm guriguu la doonin jiray wayukrahu takhsiisu leylati ljumucati bisalaati waxaa karaahiyaasa habeenka jumcada in salaad lagu qaasiyo salaad jumcaha kaliya la tukado iyo soo jeed habeenka jumcaha ku qaasa oo kaasi waa karaahiya waxaa la rabaa habeenada kale inuu la soco jumcuhu keligiis gaar mala wa salaatu raqaa'ibi fii fii rajab salaada raqaa'ib la yidhaahdo oo rajab la tukado iyo wa salaatu nifs fi shacbaana bidcataani makruuhataani laba bidcoo karaahaw habeenadaasi ma laha salaad khaasa wax ku soo arooray oo macno lihi ma jiraan wixii ku yimid wax tacbaanow marka nisfu shacbaan iyo rajab midna salaad khaasa maleh hadda dadku hadda rajabkiina waa ka badbadiyeen oo marmarka qaarkood waxaa arkaysaa nin meel ka khudbaynayo kule rajab waxaa leeyahay rajab shaxrullaahi alasam malaa'igtuba wax ma dhigaysa dembiga rajab waaba ashhurulxurum dembiga waa ugu xun yahay waaba ugu dembi xun yahay ashhurulxurum salaado ku khaasa iyo wax ku khaasana male nisfu shacbaanna habeenkii oo waxa weye wax la kala xugminahayo oo sidaa ducooyin khaasa iyo allahuma yaadalmani duca ka bilaabanaysa waxaasna wax kusoo arooray ma habeenka oo maqaadiirta wixii sanadka dhici doonay wax la kala aruurinahayo waxa weeye waa ramadaan leylat lqadri khayru min alfi shahr markaa la yiri oo habeenkii la yiri amar kastoo xakiimaha la kala bixinayo inaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin fiiha yufraqu kulu amrin xakiim habeenkii la soo dejiyena qur-aankii wuxuu ku sheegay inaa anzalnaahu fii leylati lqadr ayuu ku sheegay markas waxyaala ku khaasaho sidaas salaadahaasi wuxuu yidhi bidcataani makruuhataan wallahu subxaanahu aclam لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد baabu sujuudi sahwi halmaankii sujuuddiisii baabkeedu wey haddii salaada wax laga halmaamo sujuudi la sujuuda sujuudi sahwi lagu kabayn waa fuqahadu waa waa qaban wax kasta oo ka dhaca masalan ninkay dhinac dhugta iltifaat la yimaado bacdigu muxuu ahaa ya bacd darajada dhexe oo meeshu wuxuu ka dhigay arkaan iyo abcaad iyo hay-aad sida fuqahada qaarkood ay yidhaahdaan sunan iyo xaqaa'id waxay u kala qaadaan oo kale marka waa sunanta oo markaas u arkahayeen inay waajibka u dhow ay u arkahayeen oo horena waa soo tiriyey had kowlaba soo yiri hadduu bacdi ka tago walow cabdan baa uga tagay sajada waa sujuuda tashahudkii dhexoo kale hadduu ka tago sujuud sahwdaa kabaysa walow taraka hadduu ka tagay kayrahumaa kayrku lam yasjudna sujuuda shaygii macmuuru bihiga ahaa saddex buu u kala qaybshay sida kuu muuqanaysa rugni haddii laga tago rugniga asaga sujuud sahwi bedeli mayso laakiin khalalkii meesha gala loo sujuuda marka lasoo lasoo haleesho khalalkii meesha galaa loo sujuuda bacdi haddii ay tahay oo laga tagana waa la sujuuda haddii hay-a ay tahay waxa laga tegay subxaan allah iyo takbiiraat lintiqaal iyo saasoo kale ay tahayna la sujuudin meeshaas waxa wey tarku ma'muurin bihi meeshaasu iska saaray shay lays amraa laga tegay hadduu rugni yahay rugni yahay lala yimaada lasoo haleeshado sujuud sahwina halalkaa dartii ha loola yimaado bacdi haddii laga tegay sujuud sahwi baa lala imaana haddii waxaan bacdi iyo rugni ahayn laga tago oo hay-aadkii sujuud sahwi male intaas u kala qaybay arrintaas waxay ku dhisan tahay waa ma'muuru bihi manhiigu canhugii waa kuu dhimay shay manhiigu canhigii ah la sameeyey waa kuu dhimay meeshaasi waxaa iska caddayd wax kasta oo salaada ka dhacaba nebiga sala allahu calayh wasalama wixii salaada ka dhacayba wax walba sujuud sahwi lama imaan jiro sujuud sahowga waxyaalo uu ula yimid oo kooban baa jira marka wuxuu koobnaabaa nin walba raadina hadda wuxuu galay manhiyu canhigi ilaa laba sababood buu lahaa buu ku yidhi tarku ma'muurin bihi ma'muur bihigiina saddex buu ka dhigay irtikaabu manhiyin canhu intiibuu galay wayna irtakaba haddii uu koro manhiyan canhu wax laga reebay fain lam yabdul camduhu camdigiisu hadduusan burin asalaata salaadii lam yasjud u sujuudima haddii loo kaso wixii salaada aan burinayn ma u sujuuda maalan waxaa ka mida iltifaatka dhinac yuli iltifaatkaas waa shay mani hadduusan xaaji jirin laakiin hadduu u kaso xataa salaada ma buri jiro marka ma u sujuuda hayule oo meeshaas wuxuu fiirinahayaa nabiga sala allahu calayh wasalam dhaqdhaqaaqyo uu sameeyey oo gabadha yar tahay oo umaama uu qaaday oo iska dhigay oo dhaqdhaqaaqyuu sameeyey dhaqdhaqaaqyadaas uu sameeyey maadaama wax salaada burinhaya aysan ahayn sujuud sahwina lama iman marka hadduusan camdigiisuba salaada burin sujuud sahwi la imaan maayo wain abdala hadduu buriyo camdigiisu sajada waa sujuudahayaa lisahwihi sahwigiisa u sujuuda shaygii camdigiisu buriyo sahwigiisa waa u sujuudahaya shayga camdigiisu burinahaya maxaa ka mid ahaa kalaam oo qaliil ah hadduu u qasto isagoo caalimha caamid salaada waa burin jir afcaasha oo waxaa ka mid ahaa waxbuu waxbuu cunay oo iska yar afcaal baa burinaysa salaadiibu wuxuu ku daray siyaada sujuud ama rukuuc ama saas oo kale hadduu ku daro salaaddu waa buri laha haduu kasta camdi wain abdala camdigu hadduu buriyo sajada lisahwi sahwigiisa u sujuudaha in lam yubdil sahwhu aydan sahwigiisuba hadduusa burinin shaygii sahwigiisa camdigiisuba salaada burinahayana de wax loo sujuuda maba jiraanba salaadiiba burtayda maalan ficilka katiirka ah oo kale oo faraha ka badan wuxuu yidhi camdigiisa sahwigiisu waa burinahayn suu hore kusoo sheegay ficil fara badan salaada maslaxadeedii waxba aysan ku jirin camdi iyo sahwi waa burinahaya marka kaasi haddii la sahwiyey haddii kalaba salaadba maba jirtaba meeshan waxaa laga hadlaya salaadiina waa jirtaa qofkiina sahwi buu sheegaanu la yimid hadduu camdi ula imaan laha lakin salaaddii waa buraya hadda laakiin sahwi buu la yimid oo salaaddii waa socotaa sujuud sahwi buu la imaana wain abdala haddii uu si camdigiisii buriyo sajada waa sujuudahaya lisahwihi in lam yubdil sahwihu sahwigiina suna hadduusa burinayn aydan sidoo kale mar haddii sahwigii burinahayo salaaddii baaba burtayba marka waxaa sahwigiisu wax burinahayo hadalka yarkaa iyo rukuuc ziyaada iyo sujuud ziyaada iyo xataa ragca ziyaada sahwigoodu ma burinayo laakiin camdigoodii baa burinaya sujuud sahwi baa loola imaanaya meeshaas marka shaygii manhiyu canhu ahaa wuxuu iskugu keenay waa shay sahwigiisuna camdigiisuna salaada buriyo sahwigiisuna uusan burin shaygaas wey shayga manhiyu canhuga ah loo sujuudahaya qodob yar buu gadaal uga dari doona wayustatnaa waxaa laga soo reebaa mimaa laa yubdilu camdigu camdigiisu wuxuusan burinayn maa idaa qara'a alfaatixata faatixada hadduu akriyo aw tashahuda tashahudkii ow bacdahumaa fii kayri mowdicihi booskiisii meelaan ahayn waa shay camdigiisuna uusan wax burinayn sahwigiisana loo sujuuday oo qaacidadii ka dhex baxa awal waxay ahayd wixii sahwigiisu uusan wax burinayn camdigiisuna uusan burinayn sahwigiisuna wixii camdigiisa uusan wax burinayn sujuud male hal qodobaa laga soo reebahayaa buu leey rukni qawliguu guuriyoyo booskiisii ka guuriyo boos kale u guuri rukni qawli ayuu meeshiisi meelaan ahayn jira rukuucda hadduu ku jiro inuu qur-aan akriyaa mamnuuc bay ka ah faatixadii ku akri isagoo taagan tashahud ma leh tashahudkiibu istaagga ku akri isagii oo fadhiyu faatixadii akri waa is halmaansan yahay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin asoo iskababa arko fadhigii ku jira marka kaas waa u sujuudahayaa buu yidhi inkastoo sahwigiisina uusan wax buriyeen mas'ale mustatnaa wey wayustatnaa waxaa laga soo reebaa mimaa laa yubdilu camduhu camdigiisu wuxuusa burinayn maa idaa qara'a alfaatixata hadduu akriyo aw tashahuda tashahudkii aw bacdahumaa qaarkood fii kayri mowdicihi booskiisii meelaan ahayn hadduu ku akriyo fa inahu yasjudu waa sujuudaa lisahwi halmaankiisa waa u sujuud rugni qowliyuhu guuriyey saasuu ka cabiri jiray oo hadal gaabanoo mukhtasarna iska ah fa inahu yasjudu lisahwihi walaa yubdulu camduhu camdigiisuna ma burina marka camdigiisi isagoon wax burinayn ayaa sahwigiisi loo sujuuday masaladaas mustatna weeye ku hadda miisaaluu keenahayaa waxyaalo camdigoodu wax burinahayo oo sahwigooda sujuudu sahwi laga rabo wاlاctidaalu min aلrukuuci ictidaalka rukuucda laga ictidaalo oo rukuucdii la kacoo la istaago wاljuluusu bayna sajdatayn ruknaani qasiiraani laba rugnigoo gaagaaban weeye tabdulu الsalaatu biidaalatihima salaaddu waxay ku buraysaa dheerayntooda camdan hadduu u dheeray camdiga markaa dheerarkaasna waxay yidhaahdaan waxa weeye juluuskana tashahudkii qadarkiisiibuu ka batay ictidaalkiina faatixada qadarkeeduu ka baxo masaladaas waa masalo fiqiga shaaficiga dhexdiisa aqwaal ku jirto khilaaf ku jiro haddii daliil ahaan loo laabtana rugni dawiila weeye rugni qasiira ma aha oo xadiidkii anasoo nebiga sala allahu calayh wasalam markuu salaadiisii sifaynahayay uu leeyahay ictidaalkii waa istaagay xataa yaquula alqaa'ilu qad nasi ilaa lays yidhaahdo war waa ishalmaamay nebiga sala allahu calayh wasalam oo ictidaalkiina waa dheereeyey rugni walbana waa dheereeyey marka markii xadiidkaa la fiirsho waxaa soo baxaya in qowlka raajixaah uu yahay inay rugni dawiila yihiin saasaa raajixa laakiin madhabta hadda waxaa raajix ku ah inay rugni qasiira yihiin rugni qasiira weeye haddii lagu yidhahdo ictidaalka hadduu dheereeyo salaaddii baa ka buraysa saasaa soo baxa inkasta oo ragcada ugu dambaysa salaadaha xoogaa taxamul ay u sameeyaan ictidaalku ay yidhaahdaan meeshaas qunuud iyo waxbaa suuragal ku noqon karta fain dawalahumaa marka hadduu labadooda dheereey sahwan asagoo ishalmaansan sajada waa sujuudahameeshaas de qaacidadii hore uu soo sheegay buu ku dhisahayaayo waa wax sahwigooduna salaada uusa burin camdigooduna uu buriyo marka sahwigooda waa loo sujuuda walow nasiya hadduu halmaamo atashahud alawal tashahudkii hore hadduu halmaamo oo fadakarahu uu xasuusto bacda intisaabihi markuu istaagay kabacdi hadduu xasuusto xaruma alcawdu ilayhi inuu laabta waa ka mamnuuc atixiyaadku wuxuu hilmaamay waa istaagay markuu istaagu xasuustay looma soo laaban karo nebigaba sal allahu calayh wasalam siduu uu yeelay xadiidkii cabdullaahi bnu buxayna waa istaagay mana u laaban salaada fa in caada hadduu laabto camdan asagoo u kasahayo ogna badalku waa ka buraysa inuu u laabtaa mamnuuc inay ka tahayna waa ogyahay kasbuna ugu laabtay salaaddii waa duraysa aw sahwan halmaan buu ahaa aw jaahilan jaahil buu ahaa sajada waa sujuuda sujuud sahwi ula imaana laabashadan u laabtay sujuud sahwi ula imaana wayalzamahu waxaa ku laazimahaya alqiyaamu inuu istaago idaa dakarahu hadduu xasuusto hadduu fadhigii u laabtay oo isagoo ishalmaansan ku laabtay oo uu xasuusto waa istaaga wain caada hadduu laabto qablahu qabla alimtisaabi intuusan istaagin lam yasjud sujuudin xoogaa waa himladay kor buu u kacay markuu meel dhexsii marahay uusan weli istaaggiina gaarin xoogaa uu kacay buu xasuustay markaasuu laabtay sujuud sahwi la imaan maayo markaas inuu laabto waa leey wain caada qablahu qabla alintisaabi intuusan istaagin haddii uu laabto lam yasjud ma sujuuda waa ishalmaamay waa kacay markuu intuusan xoogaa uu hinqaday ayuu isxasuustay waa ku laabtay sujuud sahwi male maxaa yeele meeshaas uu gaaray waxa weeye kasoo laabashadeedu meel dembi ku leeyahay maahane inuu kasoo laabto waaba u banaanay walow nahada hadduu kaco caamidan asagoo u kasay inuu ka tago juluuskii beynasaite mxuu ahaa tashahudkii dhexe inuu ka tago waa u qastay uma caada waa soo laabtay bacda maa saara markii uu ahaaday ilalqiyaami dhow istaagii aqraba mid u dhow badalki waa ka buraysay kas inuu ka tago u qastay markuu istaag u dhowaaday ayuu soo laabtay salaaddii waa ka burtay waxaas afcaaluhu ficilkan dambe uu sameeyey ficil salaaddii did ku ah wa ilaa oo hadduusan istaag u dhowaanay xoogaa kaliya hinqaday oo uu soo laabtay falaa salaaddii buramayso meeshaas xadiidkii uu ku dhisan yahay hadduu istaagga ku dhammaystirmayna yuusan laaban hadduusan ku dhammaystirminna hadduu raba ha laab xadiidkaas markii duruqdiisa laysku keenkeeno wuxuu noqonayaa qowl inkastoo hadda kii bulug maraamku ku oran jiray waxa weeye waa daciif laakiin haddii laysku keeno duruqdiisa waa xoogeysana marka bacdigii weeyo hadduu fadhigii dhexe ka dhago tashahudkii dhexe haddii uu ka tago tashahudkana loo laaban maayo sujuud sahwin hadhowtiri waa lala imaana saxaabada dhowr ninoo ka mid a oo dadkii intay subxaan allahi subxaan allah yidhahdeen markuu tashahudkii ka tegey uu u ishaaray war soo istaaga waalqunuutu ka tashahudi buy tashahudku hadda asagu mansuus buu ahaayo nabiga sala allahu alay wasalam markuu ka tegay sujuud sahwi uu leeyimi qunuudkiina waa ku xambaaray waa lagu qiyaas wa wadcu ljabhati bilcardi kalintisaabi wejiga dhulka la dhigaa wuxuu la mid yahay istaaggii oo kale oo muxuu la mid yahay qunuudkii qunuudkiibuu ka tegey wejiga markuu dhulka dhigay ka bacdiyeed rugni kaluu gaaray mar hadduu rugnigii gaaray sidii istaaggaba qiyaamkii rugni uu gaaray hadduu haddana kan rugni gaaro sujuud wejiga dhulka dhigo ictidaalka uma laaban karo uma laaban karo qunuudkaas laakiin xoogaa markuu foorarsaday oo uusan meel gaarin hadduu xasuusto oo u laaban karo saasuu ku wara marka qunuudku waa ka tashahudibiy rugnigii kaloo la galay istaaggii oo ku jiray juluus mxuu ahaa tashahudka istaaggii laga istaagi lahaana booskiisi waxa u jooga wejiga dhulka la dhiga walow nahada alimaamu imaamku hadduu kaco lam yajuz lilma'muumi ma'muumka uma banaana alqucuudu lahu inugu fariisto litashahud xiyaadka dhexe inugu fariisto uma banaana ilaa an yanwiya inuu niyeysto mufaaraqatahu inuu ka go-a maahan inuu ka goosto inuu niyeysto maahane inuu u fariisto uma banaana imaamka inuu raacaa laga raba inamaa jucila alimaamu liyutama bih waa iska raaca kama hari karo marba haddii imaamkiiba ka tegay juluuskan bensi mxuu aha tashahudka dhexe hadduu ka tegay asaguna ha raaco falow intasaba maca alimaami imaamka la jirankiisuu istaagay imaamkii waa ka tegay adxiyaadkii dambe adxiyaadkii dhexe sahwi dartiis waa istaagay ma'muumkiina waa la istaagay facaada alimaamu imaamkii baa laabtay ilayhi ila ljuluusi buu u laabtay ama tashahud awal buu u laabtay xarumat muwaafaqatuhu inuu ku waafaqa waa ka xaaraam bal yufaariquhu waa faaruqaha aw yantadiruhu waa suganhaya qaa'iman isagoo taagan ama istaaggiisa ha iskaga sugto ninkan waa halmaansan yahay halmaan salaada ka jebin maayee faatixadiisa ha iska akristo ha iska sugto ama se ha ka goosto laakiin inuu la laabto looma ogola maxaa yeelay imaamkii shay mamnuuca hadduu galay mamnuuca loo raacin imaamkii wax mamnuuca ayuu galay sidii ragca shanaad inuu istaagoo kale u xisaabsan yahay la raaci maayo lagu raaci maayo imaamka imaamku intuu salaadii hayo oo uu toosan yahay intaas wey waxaa la raacaya hadduu shay salaadaba aan ku jirin uu galo lagu raacin fain waafaqahu camdan hadduu si kasa u waafaqo badala salaadaa ka jiraysa imaamku asagu inuu iska halmaansan yahay suuragala laakiin asagu waa og kasay inuu imaamka la laabto waan og yahay in lala laabta inay mamnuuc ka tahay masaa'ilkan oo kale waxaa ku jira markii ninku ay ku yimaadaan waxbaa ka wareera marka jahligooda waxyaalaha loogu cudurdaaray ka mid yihi oo ninka asagoo fiqigu ku dhex jiro xoogaa ku dhex jira marmar ka wareera marka waxyaalaha noocaas oo kale jahligooda waxa loogu cudurdaarayo uu ka mid yahay marka hadduu jaahil ka yahay iyo haddii uu halmaansan yahay waxba ka dhibi maysa laakiin ha waa u kasta waan ogyahay salaaddu waa ka buraysa imaamku hadduu laabto faruu ka qaado walow qacada alimaamu imaamkii baa fadhiistay wa qaama almacmuumu macmuumkiina waa istaagay sahwan halmaa lazimahu lcawd inuu noqotaa inuu noqdaa ku laazima limuwaafaqati imaamki imaamkiisa waafaqid ninkan sibuu u mashquulsanaayo imaamkii oo far markii ragcadii labaad ee imaamku u fadhiistay atixiyaadkii asagoo waa iska kaba isagoo taagan buu is arkay isagoo taagan hadduu is arkay laba qodob baa haysata horta rugni waa gaaray tashahudkan ka tegaya asaga rugni buu gaaray mid labaadna imaamkii raacidiisiina meel bay ka sugaysa laba waajib baa ninkii iskaga jooga marka waxaa raajix laga dhigayaa imaamka inuu raaco maxaa yeele imaamka arkaan inuu kala hormara uma socon karto inuu arkaan kala hormara uma socon karta imaamkii uu raacay waa u noqona walow qacada alimaamu imaamku hadduu fadhiisto litashahud alawal wa qaama alma'muumu ma'muumku uu istaago sahwan lazimahu lcawdu inuu noqdaa laazimku noqonaysa limuwaafaqati imaami imaamkiisa waafaqadiisa darteed hadda mutaabaca darteed weeye waajib kale u laabta ee tashahudkii maaha wuxuu laabta intaas waxaan ku soconnaa weli manhiyu canhu buu sameeyey manhiyu canhigii oo dhanna waxaa lagu soo duuduubay waxaa lagu sheegayay camdigiisii salaada burin lahaa sahwigiisa waa u sujuuda waxaa lagu daray rugni qowligu booskiisa ka guuriyo boos kale u guuriyey isagana waa sujuuda halmaankiisa intaan kaloo dhan xamfilow qodob saddexaad oo sabab saddexaad oo shaki ayaa iyadana marka la galay walow shaka hadduu shakiyo hal sahaa ma sahwi ow hal zaada ma ziyaadiye ruknan rugni ma ziyaadiye ow hal irtakaba manhiyan manhi ma koray lam yusjud sujuudin asalkaa loo laabana wuxuu is yiri salaadda wax miya halmaa wuxuu is yiri wareedha ama sujuud siyaadaha ragcadi hadaayagto ama sujuud siyaadaha ku dar wuxuu is yidhi amaad samaysay shay manhi ah oo shayga manhiga uu sameeyey muxuu ahaa hadal halmaanah oo kale iyo rugni halmaana iyo waxbuu ku shaki lam yasjud sujuudi maayo lianna alasla cadamu sahwi wa cadamu ziyaadati wa cadamu irtikaabi lmanhi asal waxaa wax ninkan uu sameeyey la ogyahay ma jirto yaqiin waxaa ahayd inaysan waxba ahayn hadda shaki baa soo galay shakigaa loo sujuudin meeshaas marka haddii uu shakiyo wixii ma samaysa mise ma samayn ma samayn ow hal taraka bacdan bacdi miyuu ka teguu ku shakiyey mucayana mise tashahudkii dhex ma ka tagtay mise waa samaysay ow hal sajada lisahwi sahwigii mau sujuudi haddaad waa saxayseen sujuudi ma lafnin mise maayo أو هل صلى ثلاثا صدح ميوتكري أو أربعا أفر ميوتكري ما صدح لك عمي الجوتام أفر الحاجة بنى على اليقين بنى وقت كل شيء على أنه لم يفعل وحصل لم يصمين بكل سهل تشوف كده حما سمين سمين سمين سمين ما سمين هذا سجود سهو ولا إمام سجود سهو لما الله كبير مثال ما إمام الله ما علينا صدح لك عمي كتب مثال أفر باكتب صدح لك asalkaa loo laabanay waxa oo hubaalka ayaa loo laabanay marka shakiga waa la iska tuga meeshaas marka fiiri ficilkan ma samaysay manhigaan mise ma samaysay mise ma ada samayn ma ada samayn bacdigaan ma la timin mise lama imaan lama ada iman wax walba asalkoodii waa loo laabanay asalkii waa loo laabanay marka bacdigii lama imaan waxaa wey sujuud sahwigaa lagaa raba manhigii nabadkii mise lama imaan lama aadayna sujuud sahwi lagaama banaa waa wuxuu ku dhisay calaa anahu lam yafcal waysjud waa sujuudaha khalalka meesha soo galay dartiisa laakiin in zaala shaku shakigiisa hadduu zuulo qabla salaami salaamta ka hor yasjud waa sujuudahay aydan limaa sallaa wuxuu tukaday mutaradudan isagoo noqnoqonayo wax tamada uuna macquul ee suuragal yahay annahu zaa'idun zaa'idun ninkaani wuxuu kusoo shakiyey war salaadan ma laba ragcaad tukatay mise saddexdaad tukatay afar miyaad tukatay ma saddexdaad tukatay salaadii intuu uusan dhammaystirin oo salaamkii gaarin xaqiiqadii waa la caddaatay haye ma wada sujuudhayaa mise wuxuu sujuudhaya wuxuusa sujuudayn baa ku jira shakigu sujuud waa keenahayaa buu leeyahay laakiin laba waxyaalood wey ama salaadiiba shaki uu ku dhammaysta rugnigan inuu zaa-id yahay weli shaki uu ka qaba ama waa ogaaday laakiin rugnigan uu ku jiro inta uu ku tukanhayo isaga dhexdiisa ku jira rugnigu ziyaado xamilika inuu rugni ziyaado yahay aa suuragala maalan hadduu ku shakiye ma saddex ragcaa mise waa afar ragcada afaraad markuu u taagan yahay ragcadaasi ma ziyaada mise waa nusqaan shakigeedsoo kuma jiro ragcadiina waa wadaa shakina waa ku jira shakigaas uu sujuudaha waa bilaa ragcadan inay ziyaado tahay xamili kartaa macquul wey inay ziyaado laakiin haddaan ragcada uu ku jiraa ziyaado marna xamili karin shakigiina uu ka baxo sujuudi maayo maalan wuxuu is yidhi ma saddex ragcaad tukatay salaadu afar bay ahayd mise labaad laba inuu tukada ku socda ragcadii saddexaad buu wada ragcadaa saddexaad marna ma xamili kartaa inaysan salaada ku jirin ziyaadada ma xamili kartaa mar walba waa la tukan lahaa midda midda afaraad marka la gaaraa shakigu imaan lahaa ma ahan ragcadan saddexaad oo uu tukanayo ayada wax shakiga kuma jira ragcadii saddexaad isagoo tukanayo kule ragcadan matii afaraadba mise waa tii saddexaad weli shakigaas ku jira waxaa u caddaatay inuu ragcadan ragcadii saddexaad ragcadii afaraadna inay u dhimanta sujuudi sahwi male shakigaas sababtu waxa weeye ragcada afaraad markuu tukanayo wax shakiga kuma jiraan ragcada saddexaad markuu tukanayo shakigeedu waxba dhibi maayo maxaa yeele marna ziyaado ma noqon karto ayad marna ziyaado ma noqon karto waa lagaa rabaa darbi hadaa laakiin hadduu shakigu noqon lahaa ragcadii saddexaad miya mise waa midii afaraad midda afaraad markuu ku dhex jiro shaki baa shaki shaki waa ku waa inay zaaid tahayna macquul haddii markuu ragcadaas dhammaysto kabacdi uu isiraa uu xugsado inay ragcadu ragcadii afaraad ahayd ragcadu shakiga kusoo tagto ziyaadana waa xamili karta miaal buu keeni doonaa marka laakiin in zaala shaku shakigiisu hadduu zuulo qabla salaami yasjudu aydan wuxuu u sujuudayaa limaa sallahu wuxuu tukaday mutaradudan asagoo shakisan wax tamala suuragal maxay tahay annahu zaaidun zaaidun waa tii inuu zaaid yahay macluul ay suuragal wain wajaba ficluhu ficilkiisa hadduu waajibo calaa kulli xaalin lam yasjudu sujuudin shaygan bardo shakigaani waxba ka saamayn maayo shaygan inaad la timaadaa waajib u ah مثال شك في الثالثة أهي ثالثة أم رابعة صور عدد سبحات كجروا إيجين سبحات بان سوى أفراد horta midaan uu ku jiro inuu dhammaystiro marna ma la hura midda afraad shakigeeda hala gaare midaan saddexaad uu ku jiro marna in la dhammaystirayo miyaa la hura marka midaas wuxuu leeyahay sujuud mar hadduu xasuusto intuusan midda afraad gaarin hadduu xasuusto inay midii saddexaad ay ahayd wuxuu ku jiray sujuud male maxaa yeelay ragcadan uu waday oo shakigu ku dhex jiray siyaado ma xamili karto misaaluhu shaka fi taalita asagoo ragcada saddexaad ku jira ayuu shakiyey ahiya taalitatun ma midii saddexaad ba am raabicatun fatadakara fiiha intuu taalitadii ku dhex jiray ayuu xasuustay inay taalita tahay lam yasjud sujuudin maxaa yeelay ziyaado ma xamili karto aw bacda qiyaamihi liraabica midii afaraad markuu u istaagay kabacdi oo shaki ayaduu ku guda galay ayuu xasuustay sajada waa sujuuda ilaa midii afaraad wuxuu galay ayadoo ayada ka shakisan waana xamili kartaa inay ziyaado tahayna suuragal bay noqon karta wasujuudu sahwi wain tacadadat asbaabuhu sajdatan sujuudu sahwi asbaabtiisu waxa badatee waa waa laba sujuud hadduu tashahudkii dhexana ka tog rugni ziyaadaana la yimaado mid walba laba sujuudood waa imaan maayee sujuud sahwigu waa laba kale nabiga sal allahu calayh wasalam laba ragcana waa ka booskiina waa ka dhaqaaqo xagguu fariistay qibladiina waa ka soo jeestay intaasuu isku da abrahamkii laba sujuudood kala yihiin marka asbaabtiisu waxa badatee laba sujuudood walow sajada almasbuuqu masbuuqu hadduu sujuudo maca imaamihi acaadahu fii aakhiri salaati salaadiisa dawaadigeeda kusoo celiya mar haddii masbuuq uu yahay ragcaa lagala hormara isaga salaad baa u dhimananaysa markii imaamku dhammaysto imaamkii sujuudu sahwi uu sujuud fuqahada siduu u sujuudi doono xoogaa qaabkeeda khilaafa ku jire ninkan inuu imaamka raaco waa laga raba inamaa jucila imaamu liyutama bihi marka siduu u sujuuda qaar waxaa ku jira leh aakhiru salaati ha sujuuda meeshaas boos ku leeyahay qaar le imaamka ha la sujuudo mar haddii la sujuudo hadhowkii sujuud dambe la imaamay shaaficiyadoo kale waxa weye labada jeerba waa la sujuudaa sahwi imaamka ku dhacaa adigana waa ku haleela hadhowtadii markii salaada kuu dhammaatana waa la sujuudaysa waa sujuudaysaa kaliga marka imaamka la socotini waa la sujuudaysa marka wuxuu yidhi walow sajada almasbuuqu maca imaami imaamkiisiibu la salaamaysa imaamkii masalan laba rag saddex rag uu la soo tukaday ragcadii saddexaad imaamku waa sahwi buu ahaay sujuudu sahwi uu la yimi sahwi waa la imaanaya isna waa ku raaca ragcadii kale ayuu keligiis marka soo soo dhammaystirtay hadhowtadii waa waa la imaana imaamkii sahwigii haleelay ayaa haleelay fain sahaa acado wain sahaa khalfa alimaami imaamka gadaalkiisa hadduu halmaamana lam yusjud masjuuda imaamkii baa ka xambaarahay sahwi isaga shaki baa ka galay atixiyaadkii dhexma la tiimisa lama ada imaam shaki baa galay imaamkiina waa la socda imaamka marka la socdo sahwiga asagaa ka xambaara sujuudooda marka de nabiga sal alla alay sl dadkii ka daba tukanayo intaasoo cadada qaarkood inuusan shaki gelin meesha ma gelin intaasoo sana toban sana ay ka daba tukanayeen weligood sujuud sahwi lama iman isaguna ma oran ninkii shakiya sujuud sahwi ha la yimi marka imaamkii waa ka xambaara wain sahaa khalfa alimaam lam yusjud fain sahaa hadduu sahwiye qabla aliqtidaa'i bihi intuusa ku dayan masaladaas waxay ku dhisan tahay masale gadaal nooga daba imaan doonto nin salaad ku jiray in uu u guuri karo nin kale nin kaloo tukanahayo ku dayan karo qabla aliqtidaa'i bihi intuusan imaamka ku dayan soo salaad iska sii wata oo sahwi ku jiro ayaa ninkan uu ku dayo aw bacda salaami alimaam imaamka salaamtiisii ka bacdi ayuu sahwiyey sajada waa sujuuda imaamku wuxuu ka xambaari kara maaha isagoo aan la socon sahwiyey marka imaam ka xambaari maayo imaamku markuu wax ka xambaaraya wuxuu le waa markuu asaga la socdo ee hadduu hor salaada sii waday oo dhex uga dayday ama haddii salaamtii ka bacdigeedo imaamkii assalaamu calaykum markuu yidhi masbuuq uu ahaa ragcadii u dhimanaya sahwi galay taas dambe imaamku ka xambaari maayo maxaa lamaba socdoba imaam walow sahal imaamu imaamku hadduu sahwiyo qabla aliqtidaa'i bihi intuusa kusoo daya wajabat mutaabacatuhu inuu raacaa ku waajibaya fi sujuud meeshaas marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaha imaamka sahwi ku dhacaa markuu kusoo dayday iyo ka hor mar walba ma'muumka waa haleela ma'muumkuna sahwigii ku dhacay intuu imaamkan la socday sahwigii ku dhacay imaamkaa ka xambaara wixii ka gadaal u sahwiyana waa